galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa galab khamiisa bisha mayna ay tahay kow sanadka labadakuniyolaatanishanta halkaad nagala socotaanna waa laantaaf soomaaliga ah ee idaacadda s b s oo si toos idinkaga imanaysa stuudioga aanu ku leenahay magaalada melbourne magacayguna waa xasan jaamaca wararka maantana waxaa ugu waaweyn ukrain iyo maraykanka oo heshiis dhaqaale wada saxiixday iyadoo donald trump uu isku dayayo in ukrain ay u guddo maraykanka qarshaad hore uga baxay isbahaysiga federaalkuna waxay sheegeen inay ka takhalusayaan ama tuurayaan canshuur jarid leybarku uu ballan qaaday sidoo kalena ay joojinayaan barnaamijyo qarash badan ku bixi lahaa oo leybarku ballan qaaday ukrain iyo maraykanka ayaa waxay wada sixideen heshiis cusub oo dhaqaale looga dan leeyahay sidii kor loogu qaadi lahaa ama loo kordhin lahaa kobaca dhaqaale ama dibudhiska dalka ukrain markii dagaalku uu dhammaado tan ayaa ka dambeysay kadib markii donald trump uu ugu baaqay ukrain inay dib maraykanka ugu soo celiso gargaarkii maaliyadeed iyo kii milatari ee maraykanku ku bixiyey ukrain wasiiradda dhaqaalaha ukrain yulia zeverendonko ayaa xaqiijisay maray barteeda twitter-ka ku qortay in heshiiskaasi lagu saxiixay washington iyadoo intaasi ku dartay in la aasaasayo sanduuq lagu soo jiidanayo maalgelin caalamiya madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku eedeeyey inuu mas-uul ka yahay joe biden hoosu dhaca dhaqaale ee maraykanka ku dhacday saddexdii bilood ee u dambeysay markuu donald trump uu xilka la wareegay donald trump ayaa golihiisa wasiirada shir la qaatay kadib markii soo baxay warka ah in dhaqaalaha maraykanku uu hoos u dhacay oo sanadkiiba eber dhibic saddex boqolkiiba uu hoos u dhacay halka uu kobci lahaa taasoo ah saddexdii bilood ee ugu horreysay sanadkan mr trump ayaa ku eedeeyey dhaqaale xumadaasi ninkii shaqada isaga uga horreeyey waa joe bidene oo hadda xafiiska ka maqnaa wixii ka dambeeyey bishii janaayo isbahaysiga federaalka ayaa sheegay inay ka takhalusi doonaan canshuur jaridda leybarku uu u ballanqaaday dadka haddii uu guulaysto sidoo kalena isbahaysiga ayaa sheegay inay soo afjarayaan ama ay joojinayaan barnaamijyo lacag badan ku bixi lahayd oo kor loogu qaadaya ama lagu hagaajinayay miisaaniyadda waa haddii isbahaysigu ay ku guulaystaan doorashada sabtida dhacayse qiimaha guud ee ku baxaya barnaamijyada isbahaysiga ayaa maanta oo bishu kow tahay lasoo bandhigay laakiin warar lagu qoray joornaalada australian nine iyo newscob maanta ayaa muujinaya qorshe ay ku doonaya isbahaysigu inuu ka takhaluso ugu yaraan laba barnaamij oo waaweyn oo leybarku ballan qaaday oo uu ku jiro barnaamij toban bilyan oo dollar uu ku baxayo oo guryo soddon kuna lagu dhisayo sidoo kale isbahaysiga ayaa waxay tuuri doonaan ama ka takhalusi doonaan ayaa layiri lix iyo toban bilyan oo dollar oo leybarku sheegay inuu ka dhimayo deymaha ardada jaamacadaha dhigta lagu leeyahay madaxa maamulka kashmiir qeybta bakistan ay maamusho ayaa ku baaqay in caalamku uu dhexdhexaadin ka galo bakistan iyo indiya isagoo sheegay in dowladiisu ay isu diyaarinayso jawaabta ay ka bixinayso dhanka bini-aadanimada haddii colaada bakistan iyo hindiya ay qaraxdo xiisadda ayaa cerkaas ku shareertay wixii ka dambeeyey labayo labaatankii bishii abril weerar qeybta kashmiir ee hindiya ay maamusho ay ku qaadeen kooxa mintidiina halkaasna ay ku dileen labaatan iyo lix dalxiisayaala indiya ayaa ku eedeysay weerarkaasi bakistan laakiin bakistan waa ay dafirtay bakistan ayaa sheegtay inay heshay waxay ugu yeertay sirdoon la aamini karo oo sheegaya in indiya ay mardhow doonayso inay tallaabo militari soo qaado saadaasha hawada birta oo jimcaha magaalada melbourne inta badan waa cadceed iyo labaatan digrii sydney waa roobo marka damba qaadayay koo iyo labaatan digrii halka australian dollar maanta waxaa lagu sarafiyay lixdan iyo afar senti oo dollarka maraykanka ah